إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعشركي نو السعودي كتابكي caqiidatu raasiyeyn waxaan soo gaarnay asalka afraad oo labada sheekh ay sheegeen waxayna yidhaahdeen wa khayru haadihi alummati bacda nabiyiha calayhi asalaatu wassalaam abu bakrin asidiiq ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون مسألة وأصل كي أما مسألة دي أفراد وعقيدة أهل السنة والجماعة يكو عديين labada imaam muctaqad ahli sunna waljamaca fi asxaabi اnabiy sala allahu alayhi waaalih wasalam caqiidada ahlu sunnaha ay qabaan ahlusunna waljamaca caqiidatu salaf oo ku saabsan asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam waana asal min usuul ahli sunnati waljamaca oo ay ka qaateen kitaabka iyo sunnada iyo salafka siiradoodii waxay yidhaahdeen labada sheekh wa khayru haadihi alumma ummaddan ummadu moxamed calayh isalaatu wassalaam ummadda islaamka laga wadaa yani nabi moxamed ummaddiisa marka la itlaaqa laba macnaa lagu itlaaqaa ummat dacwa ummat alijaaba ummatu dacwa wa ummat lijaaba ummaddii nabiga loo soo diray waa gaal iyo muslimba intii lasoo saaray kadib taa hadda kama wadaan waa ummat lijaaba ummaddii aqbashay diinta islaamka ay ka wadaan iyo inta aqbali doonta ilaa maasha allah ummaddaas waa ummat lijaaba loo yaqaan ummaddii aqbashay dacwada rasulka sal ly salam ayay ka wadaan hadda wakhayru hadihi lumma ishaarada waxay ku dhacaysa ummaddii diinta aqbashay ee muslimka ummadda islaamka khayra hadihi alumma ummaddan islaamka ah bacda nabiyiha nebi maxamed kadib waxaa u khayr badan calayhi salaatu wassalaam nebi kadib abubakrin baa u khayr badan asidiiqu abubakrin asidiiqu ayaa u khayr badan thuma waxaa ku xiga cumar ibnu alkhataab radia allahu canhu cumar alfaaruuq thuma waxaa ku xiga cuthmaan ibnu cafaan رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب باكوحيغا رضي الله عنه علي بن أبي طالب باكوحيغا وهم يغو أنباءه الخلفاء الراشدون المهديون خلفاء دي هنون سنة أي يغا يعني الخلفاء الراشدون هذا تكون مقاشة أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم أما هذا السلف وحال قوضا أفرتانون cid kale ma ah afartan ba laga wada ayib halkan asalkan waxuu labada sheekhay ku ishaarayaan makaanada saxaabadu ay leeyihiin cinda ahli اliimaan waalcilmi waaddiin dadka ahluliimaanka dadka ahlucilmiga dadka ahludiinkaah saxaabada agtooda fadliga ay ka leeyihiin inay yihiin annahum khayru nnaas dadka kuwa ugu khayrka badan saxaabadu inay yihiin iyagana waxaa ugu sii khayr badan alkhulafaa alarbaca afartii khulafada ee ugu khayr badan taa waa meel mas'alada labaad waxay halkan ku sheegayaan tartiibka fadligooda si ay u kala horeeyaan iyaga laftooda oo fadligoodu wuxuu ku tartiibsan yahay oo lagu kala hormarinayaa siday khilaafada u kala horeeyeen yani siday khilaafada u kala horeeyeen bu fadligoodana u kala horeeya qofkii ugu horreeyey khilaafada waxa weeye abubakar kadibna cumar baa ku xigay uma cuhmaan baa ku xigay uma cali baa ku xigay sidaasay u kala fadli badan yihiin ظaahiran wa baatinan ahlusunuhu saasay qabaan ay u kala fadli badan yihiin marka tartiibkaas ahlusunuhu saas ayuu ku sugnaaday bilowgii hore waxaa la sheegi jiray abubakar iyo cumar iyo cuhmaan kadibna cali baa gadaal lagaga daray radia allahu canhum jamiican afartoodaas marka ahlu sunnuhu ku sugnaaday amarkoodu inay saa u kala hormariyaan afarta afdalu saxaaba inay yihiin wa afdal umma yihiin bacda rasuulillahi sal ly salam iyaguna muratabuun ay yihiin fi lfadli sida hadda ay labada imaam sheegeen fadligooda axaadiista ku soo aroortayna waa mutawaatir fadligooda axaadiis ku soo aroortayna waa mutawaatir gadaal baan marka masaladaas fadligooda ka hadli doonaa marka caqiidada ahlusunna waljamaaca waxa weeye asxaabta nabiga caleyh isalaatu wassalaam inay ugu fadli badan tahay ummadda asxaabtana waxaa ugu fadli badan afartan iyaguna waxay u kala horeeyaan siday khilaafada u kala horeeyeen masalada markaad fahamta kadib nabiga caleyh salatu wasalaam waa kii yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi tamassakuu biha wacaduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuur xadiiskaas alxadiis oo dheer oo maaragtay ay ku soo arooray fi sunan الtirmidi kitaab alcilmi can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam baabu ma jaءa fi اlأkhdi bالsunati waاjtinaabi اlbidac oo tirmidi yihi waa xadiisun xasanu xasanu صaxiix abu daawuudna kitaabu sunna uu ku soo waariday fi lusuumi sunna ibnu maajahna uu ku waariday baabu itibaaci sunnati khulafaa'i raashidiin almahdiyiin albanina uu yidhi waa saxiix musnadka imaam axmedna uu ku yaalaa marka xadiiskaas ayaa asal u ah mas'aladan hadda labaa sheekh sheegeen xadiiskaas ayaa asal u ah waana ijmaac ummadda muslimiinta ay ku ijmaaceen oo ijmaacooda la tirsanayo tartiibka khulafaa fi lfadl inuu yahay ka tartiiban fi lkhilaafa mas'aladaas marka ahlusunna waxay kaga duwan yihiin ahlulbidaca waana wasad dhexdhexaad oo waxay u dhexeeyaan ahlusunnuhu khawaarijta iyo raafidada dadka khawaarijta iyo raafidada oo laba daraf kala taagan ay ahlusunnuhu dhexda masaladan dhexaad ka yihiin sida ahlusunnaha dhaqankooda yahay waa wasat fi lmasaa'il ahlusunna waljamaaca fi lkhulafaa'i araashidiin wasat bay u yihiin bayna alkhawaarij walrawaafid ayib marka loo fiiro khulafaa raashiduunka iyo asxaabta rasuulka sala allahu alay slam dhammaan waa sidaas wasat bay u yihiin bayna alkhawaarij aljufaah oo maaragtay ingeeg badan saxaabada ku dhaqmay iyo rawaafida oo hulaada qaarkood kuwa qaarna takfiirinay raafidadu ama shiicada raafidada loo yaqaano ee hadda ciraaq iyo maaragtay iiraan iyo haysta waxay ghalow fi caliyin caliy bn abi taalib radia allahu canhu wa faatima waxay ku xadgudbeen oo ku xil dheeraadeen cali bn abi taalib iyo gabadhiisa faaduma radia allahu canhuma waxaa ka mid a shiicada noocaasa mid yidhi qaarkood waxay yidhahdeen cali waa ilaahay nacuudu billaah marka wuu gubay xataa qaarkood markay dheheen ilahay baa tahay wakhtigiisii ilaa xadiiskii uu sheegay ibnu cabaas uu ku yidhi inaad gufto xaq ma ah waxaa kaloo ka mid a qaarkood siday u badan yihiinna qolaas raafadada la yidhaahdo kuwa ugu dhowaanaya labada labada khaliifo ee hore abubakar iyo cumar caydooda ilaahay bay ugu dhowaadaan waxayna ku magacaabaan aljibt waataaguut subxaana allah taaguut iyo jibti ku magaca jibti waa ama saaxir adu waa dadka sharlowga aljibt waataaguut bay ku magacaabaan oo abubakar iyo cumar bay saawcaaya calina bay ku xel dheeraanayaan saxaabadii bay qeybiyeen waxaa ka mid oo kale qaarkood asxaabtoo dhan kuwa cadhoonaya radia allahu canhum jamiican oo ka soo reebaya faqad cali iyo aalubeytka cali iyo aalubeytkiisa bes ka soo reebaya saxaabada marka dhowr dhowr xabbay ka soo reebayaan waxay u cadhoonayaan abubakar cumar cuthmaan waxayna leeyihiin munaafiqiin bay ahaayeen waxay isku kaalmaysteen bay leeyihiin dembi iyo cudwaan qur'aankana way taxriifiyeen saasay qabaan raafidadaasaa qabta shiicada qolada raafidada la yidhahdo weli bidaat marka arrimahaas waa zuur iyo buhtaan xataa caaisha radia allahu canha waxbay ka sheegayaan waana afkala soo mari karin kuwaas waa qolada raafidada la yidhaahdo marka mas'aladaa darteed bay culimmadu u gaalaysiiyeen qolyaha qolyahaas gaar ahaan culimadooda kuwa wax yaqaan culamada qaar kulligood bay gaalaysiiyeen culamada qaarna ahlu sunnahyu qaarna waxay gaalaysiiyeen qaarka culimada iyagoo ah ayib laakiin itifaaq waxaa ah qofkii umuna caaisha ku gana wuxuu ilaahay ka baryeelay inuu gaal yahay leanna qur-aanku beeniyey qofkaasi toos ayib kuwaas waa raafidada khawaarijtu waxay takfiiriyeen cali radia allahu canhu iyo saxaabadii la socotay ee dagaalka la gashay khawaarijta way takfiiriyeen marka nawaasib baa la yidhahda iyaga alraafid wa nawaasib kuwii colka la ahaa yani aalubeytka ayaa nawaasib la yidhahda ahlu sunnuhu waa dhexdhexaad marka asxaabta xaqooda ayay qirayaan iyagoon kuna xadgudbin kana gaabinin kitaabkii sunnadana cuskanayaan maxaa yeele ilaahay baa ku ammaanay qur'aanka saxaabada radi allahu canhu nabi maxamed baa ku ammaanay alayh isalaatu wassalaam oo rasuulku wuxu uri sala allahu alay slam dacuu asxaabii faina axadahum axadakum low anfaqa mithla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu asxaabtayda daaya oo waxbaa ka sheegina maxaa yili midkiin hadduu bixin lahaa uxud waxa la egoo dahaba oo yacni khayr ku bixiyo mid iyaga ka mid ah hal mud oo bixiyey ma gaadhayo hal mud waxaa dhahaa yani mudka caadiga taqaanaa oo sacbada lagu qaado walaa nasiifahu mudka nuskiina ma gaadhin kelimatu nasiif waa cushur iyo cashiir oo kale waay mud iyo nasiif cushur iyo cashiir oo kale waay marka walaa nasiifahu yani nisfahu niskiisa ma gaadheen marka salafku iyo atbaacdoodu qadarka saxaabada ay garanayaan way jecel yihiin waa farad in saxaabada qofku jeclaado inuu radia allahu canhum yidhahdo ka raali noqdo inuu ku daydo inuu ka aamuso wixii dhibaho dhexdooda dhacay uusan soo qaadin saas ayay ahlu sunnuhu qabaan qur'aankana allah wuxuu ku sheegay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan waladiina jaauu kuu yimid min bacdihim saxaabada gadaashood yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana اkfir lana ilaahu noo dembi dhaaf iyo waliikhwana walaalahanagii aladiina kuwaasoo sabaquuna nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray kuwii iimaanka nooga hormaray marka asxaabta nebiga way alayh isalaatu wassalaam marka masalada ku saabsan asxaabta rasuulka sala allahu alayh ali wasalam dadku waxay u qaybsameen tarafaani iyo wasat laba kooxad guduftay iyo kuwa dhexdhexaada darafka koobaad waa khawaarijta oo gaalaysiiyey cali bn abi aalib iyo dadkii la socday darafka lamaadna waa kuwii ku xadgudbay cali bn abi aalib iyo aalubeytka ilaa ay gaarsiiyeen mansilad yani ilaahnimo gaadhaysa iyo ku xadgudub ahlu sunnahu waa dhexdhexaad oo tafriid iyo ifraad labada way ka madgaleen inay ku xadgudbaan ama ay ka gaabiyaan xaqooda oo qur'aankii sunnada ayay ku ekaadeen su-aal ba marka imaan karta qofkii cali ka hormariya cuthmaan bidcoole miya qofkii yidhaahda cali ba ka fadli badan cuthmaan muxuu yahay ma ahlu bidacba ijmaaca intuu ku guntamay arrintaa kadib waa mubtadic yacni ijmaaca waktigii shuurada cumar uu dhintay radia allahu canhu oo uu ku dhaafay uu yidhi mid iska doorta cuthmaan cali iyo raggii kale ee saxaabadahay wakhtigaa joogay mid iska doortu ku yidhi wakhtigaas nacam ma kala caddayn laakiin shuuradii markay isku raacday cuthmaan ahlu sunnuhu wuxuu ku dureersaday ijmaacoodu in la hormariyo cuthmaan oo cali gadaal la mar yani abubakar uma cumar uma cuthmaan uma cali saas loo tartiib marka qofkii intaa kadib la yimaada wax khilaafsan masaladaas mubtadic weeye sida zaydiyadu ay qabaan shiicada zaydiyada yaman joogta siday qabaan oo cali bay hormarinayaan cuthmaan ka hormarinayaan marka mubtadic marka qofkaas ahlulbidac marka waa mukhaalafa liahli sunna nacam su-aasha labaad waxa weeye wasfu alkhulafaa arashiduun alkhulafa arashiduun in lagu sifeeyo ma khaas buu ku yahay abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali mise waxaa gelaya cumar ibn cabdilcaziis oo kale mucaawiye oo kale ma gelayaan culimmadu waxay yidhaahdeen masaladaas jawaabtu waxa weeye alkhulafaa arashiduun afartaan wey laakiin kuwa kale waa lagu sifayn karaa bishard hal shardi markuu la socdo waa inaad sheegto oo tidhaahdo alkhaliifa arashid matalan cumar ibn cabdilcaziz ama inaad tidhahdo alkhaliifa arashid mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhum jamiican waraximahum qeydka inaa ku xirtid way banaanta laakiin cinda aliطlaaq waa afar taanuun taana waa masalo aad iyo aad muhiim u ah dadku inaad ku baraarugto mas'alada kale waxa weeye mar kastoo saxaabada la sheego radia allahu canhum inaad dhahdo weeye sida ahlu sunna camalka ugu dureersaday raximahumullah haddaad tirahna waa ku filan tahay laakiin sida saxda ah ee ahlu sunna ay qabaan waa radia allahu canhum ayib taana waa mas'alada xigta waa marka ahlu sunnuhu tartiibta saas ayay u sugeen saasayna arrintu ku sugnaatay adilada ku soo aroortayna aad iyo aad ayay u tiro badan tahay qaarkeed baan yar taabanay laakiin cashirka soo socda ayaan kusii faahfaahin doonaa intaa ka badan wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin